barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanaad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha februari waa shan iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda iyada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashacuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idinku hayna barnaamijkana waxaa ka mid a waraysaan la yeelannay mid ka mid ah dhallinyarada caanka ku ah dhinaca majaajilada walee ardaya akhirshabanow hee quluublawow qaldaanow hee adaa wuxu qaban lahaaye marubalisqoomameeyo quruumaha kale kudayo quruumaha kale kudayo
wallaahi waa majaajila adufaniyo dhinacii heesaha laftigooda ayaan iyana cashay u haynaa dhegaystayaasha maanta
deeqahjacayl degdegiyo sifadood
sheekooyinkaasi iyo qodobo kaleba ah goor dhow ayaad maqli doontaan inta uu barnaamijkan socdo hase ahaatee marka hore warka caalamka ku soo dhowaada
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in gantaalo lagu garaacay meel u dhow xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho goobjoogayaal ayaa sheegaya in mid ka mida gantaaladaasi ay ku dhinteen ilaa saddex qof oo hal qoys ka kooban wixii warar ah ee soo kordhana idaacadaha yaga soo socda ayaad ku maqli doontaan diblomaasiyiin qaramada midoobey ah ayaa ka fakaraya qaraar qabyo ah oo ka soo baxa golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo lagu ogolaanayo xabad joojin ka dhacda siiriya oo ay baritaarayaan maraykanka iyo ruushka kaasoo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kery uu sheegayo inay tahay hal waddo oo lagu dhammayn karo dagaalka siiriya dalka australiyana wuxuu soo saaray digniin dhinaca safarka ah oo ku aadan dalka indonesiya waxayna sheegeen khatar dhinaca argagixisada ah iyaga oo sheegaya in ay hayaan xogo sheegaya in la qorsheeyey weeraro xilligan maraya meelihii ugu dambeeyey duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad nagala socotaan caasha waxaan goor dhaweyd maqlaynay nin dhallinyaraha oo boorama jooga oo ku luuqeynaya ereyo waa hees horta hore u jirta heesta waa waxaa layidhahdaa heesta waa ogaaso cabdi taalil baa qaada abaala daraney haddaa marka waa hees cahan oo fanaanka cabdi taaliil uu qaado marka ereyadii buu isticmaalayaa wuxuu isticmaalayaa laxankii laakiin erayo isagu u dan leeyahay oo weliba u adeegsanaya dhallinyarada oo uu raba in wax ugu sheego ayuu qaadaya bahashii markii wixii tooska ahaaba dadkii dhegeysan waayey baa la doonayaa dhinac kale in laga soo maro si ay wax u dhegeystaan waa in iyadoo madadaalo ah wax la geliyaa dhallinyaradii because haddaad dhallinyaradii aad wax u sheegaysa maanta oo dhan aad u sheekaynaysa waxaa laga yaabaa inaysan laakiin haddaad qaab shaaciro ah adoo u shaaciraynaya adigoo u heesaya aad u laxamayso waxaa laga yaabaa inay kugu soo xumaan oo qeybaha kalean ku maqli doonaa waraysigan soo socda ee cabdiraxmaan muumin cilmi oo ku magac dheer cadceed oo magaalada boorama jooga oo ay kulmeen wariyaha v o a ee magaalada boorama
haashim sheekh cumar good
abwaan ku soo dhowow majaajilaystaha cabdiraxmaan muumin cilmi barnaamijka dhallinyarada maanta waxyaabaha dadka kaga qosliso maxaa ka mid a eed samaysa kulley waxaan sameeyaa un wacyigelinta dhiirigelinta carruurta dhallinyartaa ee iskuulaadka dhiganaysa iyaanu badana waxaanan uga degaa tahriibka oo kale waxaan uga degaa dhibaatooyinka kale qaadkaoo kale dhibaatooyin fara badan baan uga digaa bal waxyaabaha majaajilada aad ka samaysay ee qosol kale ee dadka aad yani tahriibkaa kaga joojiso waxbarashadaad ku dhiirigeliso qaadka aad kaga joojiso waxyaabaha noo sheeg very good tan haddaan kuu sheegay waa tii tahriibka ta tahriibka waxaan idhi dhalintii dalkay maqal dhaqdhaqaaqa nudheer dhulka lagu xoreeyaa dhallinyarada weeyaan kii dhaadi waayo dhege baliq bowdhan ka dabasho dhaaya dhibaato halis ah dhagxiil ma galaa dhirtu ruux ma noqotaa dhaqdhaqaaq ma yeeshaan dhayda iyo karuur ku dhami jiray ka nici jiray dhaqankii hidaha nacay marnaan dhadhamina dhaqso uma koraayo dhabtay naaxi maaye haddaan dhididka la orin hawsha dhabarka loo dhigin ma cid kalaa u soo dhalan ujeeddada dhammaystiran dhayarsiga ka saaro dhulku wuxuu inay waa murtidii ha dhoofina murtidii ha dhoofina wadankiina jooga nacam iyaan ka laha ta kalena waxa weeyaan iskuulaadka dhalinyarta iskuulka dhiganayso waqtiyada standard aidka gridkoogu marayoon iyagana aan xalfado fara badan u sameeyo oo heeso fara badan ay ka mid yihiin oo dugsiyada aan u qaado heesaha waxaa ka mid ah mid waaba tanoo waa qoroomihii naga horreeyey taa kugu jiido qoromihii naga horreeyey wax qaad cuna moolahayne dharilandhaadhiirim bandhinawn dhaadhiirim qarnigan maanta aynu joognanaa dhammaantii waa qaldaano qaadboowada raadiya udhilandhaadhiirim bandhilandhaadhiirim wale ardaya akhirshabanow hee quluublawow qaldaanow hee adaa wuxuu qaban lahaaye maruubal isqoomameeyo quruumaha kale ku dayo quruumaha kale ku dayo dalkeenniiba qabyoobo qabyoobo waa qaxooto qaaq baa laga taagayahaye lina dhaadhidhim garnaba dhildhirahim wale ardaya akhirsabanow hee quluublawo qaldaanow hee adaa wuxuu qaban lahaaye maruunbal isqoomameeyo quruumaha kale kudayo quruumaha kale kuday ted ka dheegata haa farigudhu heesta waxaan ka dhignay jacaylayatiin labaan bedelnoon ka dhignay quruumihii naga horreeyey waa gartaa haa heestaasaan rognay oon ka dhignay quruumihii naga horreeyey markaa hees kaloo dugsiyadaan ku ammaanaya inay jirtaa bal taa dugsiyada aad ku ammaanaysana maxaa tidhi dugsigani sidii waa xaggii dhalinyarta markay iskuulka dhiganay si ay moral ugu helaan oo niyadoodii oo maskaxdooduba de ay ula jaan qaadaan si waxbarashadiina moral ay ugu helaan iyaan dugsiyadana waa si wanaagsan soo taa haa Hey.
markaa tanna waxay ka mid tahay dugsigani sidii sabahahahaha oo hormood ka duule ardaydii suwacantehe fojignaada weligood ardayahay dhammaantood sharaftoodu wacan tahay shibanaha aqoontiyo sharaftiinna dhowro aqoontana balqaada ardayahay waxaan rabaa ingiriiska macaaniyo carabigood ku heestaan taariikhdu oo ataagtaan juquraafigood lulaysaan xisaabtoo xanaaqdo xoolo leeyahaydo tirsatoo isku geyso sayniska ka daraanoo dhirta kala turjumaye taas miyaanad garanayn hadda taasi garanayn jaahilkaa ku dhaame oradoo xamaalo hadalkii dhammaayay bal maxaa sugaya socdayo ka jeete halow halow halobaay wacyigelinta ka mid tahay taasi marka aad u samaynayso ardayda dugsiyada Haa.
eed leedahay waxbarta iyoydaan jaahil noqonin haa haa ayay ka mid tahay markaa xisaabaadka iyo juquraafiga iyo xisaabta iyo wixii dhammaan iskugu daray nacan moral siday ugu helaan aniguna waxyaabaha yaryar ee sidaasoo kale ah si niyadda qofka iyo qofka mustaqbalkiisuna uu u wanaagsanaado iyo waxyaabaha ku dhiirigeliyaan markay muuqayga arkaan aad bay ugu farxaan caasha Muusig- muusiga u tumbaan ba islaaye muusigu buu u tumayaa een, ah, ninkan jooga magaalada borome cabdiraxmaan muumin waxyaabahan aadka uga hela ismaaciila waxaa ka mid a een, ardaydiiba hore waa inuu wax u sheego in uu waxbarashadii ku dhiiro geliyuu rabaa marka wuxuu u isticmaalayaa qaab isagu isleeyahay dhalinyaradii waana sa- si sahlan baynu ku qabanayaan haye marka ardayda waxaad moodaa mararka qaar marka cashirada waad ogtaho iskuullada marka la bilaabo kalaasba kalaaskuu kasii sarreeyo wuu kasii adkaadaa markaas ardayda qaarna waa ka haraan qaarna way sii wadaan marka alkudhegyada lagu dhiirogeliya waxaa ka mid a oo meelaha waxbarashada haddaad tagtoo kale laleeyahay haddii ay sahlan tahay qof kastaa wuu samayn lahaa markaas haddana mararka qaar waxay ku leeyihiin waxbarashadu ma laha een, elevator af soomaali maxaa lagu yirahdaa bahalka la Macnaha- raaca liftiga la raace wiishka wiishka wiish la raaca ma lahane jaranjarada ku soco markaa janjaro markaad ku socoto waad daalaysaa waa inaad maanta oo dhan xusul duubtaa aad iyo aad marka qaybkii labaad bay noo hadhay oanu berri dhegeystayaasha usii dayn doono oo ka mid ah majaajilaystahaas oo- iyo majaajilooyin uu ka sameeyey ah, dhallinyarada oo gaar ahaan dhinaca wacyigelinta waxaana lagu magacaabaa cabdiraxmaan muumin cilmi wuxuuna ku magac dheer yahay cadceed magaalada boram wuxuu ugu warramayay wariyaha v o a haashim sheekh cumar good
weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a laanta afka soomaaliga haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii aanu maalin waliba oo khamiisa idinku maqashiin jirnay idaacaddan waa barnaamijkii shabakadaha bulshada iyo waxyaabaha ugu hadalha inta badan waxaa soo diyaariyey wariyaheenna cabdikariin olol
qodobkeenna ugu horreeya aynu ku soo qaadan doonno baraha bulshada iyo waxyaabaha ugu hadalaynta badan ee toddobaadkani ayaa wuxuu yahay sawirro lagu baahiyey baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daaba ayaa waxaa lagu soo bandhigay dalxiisayaal tailan ku dalxiisaya oo ay la kulmeen arrin ay si weyn ula yaabeen sawirradan ayaa waxay muujinayaan masaajayn ay u samaynayaan dalxiisayaasha koox maroodiyaal inay dadka korkooda duugaan si ay u helaan nasasho wanaagsan dad badan ayaa cabsi ka muujinaya in maroodi haltan culayskiisu uu yahay inuu sameeyo masaajayn sawirro ayaa laga soo qaaday maroodigan oo dul taagan una samaynaya masaajayn qaar ka mid oo dalxiisayaasha oo iyagu jiifa badda qoorigeeda waxayna dadku si weyn ula yaameen aaminaadda ay dadku aaminayaan waxuuna maroodigani ku samaynayaa arrinkaasi lugtiisa hore iyo gacantiisa waxayna sheegeen dadka dalxiisayaasha inaadan dareemaynin culayska badan uu leeyahay maroodiga inkastoo ay jiraan ayay yidhaahdeen dad fara badan oo iyagoo cabsi ka muujinaya qodobka kale isna sida weyn oga yaabiyey dadka isticmaala baraha bulshada ee mareegaha wararka lagu daabac ayaa wuxuu yahay maxkamad ku taalla dalka masar ayaa wiil yar oo afar sano jir ah ah ku xukuntay xukun madaxaha ku furta oo xabsidayna kadib markii lagu helay inuu afar dil geystay xilli da-diisu ay ahayd hal sanaya badh wiilkan yar oo magaciisa layidhi axmed mansuur ayaa isagoo maxkamadda ka maqan lagu helay inuu geystay Ah, sidoo kalena uu sameeyey sideed kiis oo iskuday dila waxaa la sheegay inuusan wax dembi ah lahayn ilmahaas yar waxaana xukunka loogu riday si fakhaldan wiilkan yar ayaa waxa uu ka mid ahaa boqol iyo shan iyo toban qof oo dhammaantood xabsidaayin ay ku riday xukuumadda militariga ee waddanka masar arrintan ayaa waxay noqotay mid ay si weyn u hadalhayaan dadku ayna la yaabaan daada ilmahaas yar uu leegyahay iyo qaabka eedayntiisa ay u soo baxday iyo sida xukunka loogu riday qodobka kale isna ugu xiisaha badan baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabacayaa wuxuu yahay deegaanka mubaarag ee gobolka shabeellada hoose ayaa lagu dilay yaxaaskii ugu weynaa kaasoo lagu dhuftay dhowr xabadood yaxaaskan ayaa waxaa toogasho ku dilay nin aan sidaa uga fogeyn dadka degan webiga jiinkiisa waxayna dadka deegaanku sheegeen in yaxaaskaasi horey uu dilay dad iyo xoolo aada u tiro badan ninkan dile ayaa sheegay inuu isagu markhaati ka ahaa dhowr qof oo uu garanaya xilliyo kala duwan uu qaatay yaxaaskaasi iyo xoolo uu halkani ku cunay dilaaga yaxaaska ayaa sidoo kale sheegay in dilka yaxaaskan uu adeegsaday ilaa toddoba xabo waxaana goobtaasi soo gaadhay dad aad u badan kuwaasoo isla sawirayay yaxaaska dadka ayaa waxay sheegeen inay maalin kasta la kulmaan cabsida yaxaasyada taasoo la arko dhibaatooyin fara badan oo soo gaadha dadka halkaasi degan qodobkeena kale isna ugu dambeeya ee baraha bulshada ayaa wuxuu yahay madaxweynaha dalka maraykanka barack obama iyo marwadiisa michelle obama ayaa aqalkacad ee maraykanka waxay ku casuumeen haweeney waayeela oo jirta boqol iyo lix sano haweenadan ayaa ka yaabsatay madaxweynaha iyo xaaskiisa kadib markii halkaasi ay ku soo bandhigtay qobka ciyaar si wada jir ay ula ciyaartay madaxweyne obama iyo xaaskiisa islaantan ayaa sheegtay inay muddo ku riyoonaysa inay mar uun ay aragto aqalkacad uu ka tilinaya nin madowa inay maanta u rumowday riyada ay muddada faraha badan maskaxda ku haysay madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa dhankiisa sheegay inay farxad u tahay in aqalkacad ay ku soo booq haweeney waayeela oo jirta boqol iyo lix sano wuxuuna tilmaamay in maamadani ay tahay mid soo jiidasho leh dhegaystayaal intaan dhammaantaya ku kulmi doona barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
ismaaciilow een, barnaamijkaasi eh, hadda sii dhammaanaya cabdikariin oo waxyaaba kusoo qaata waxaa ka mid ah haweeneydan boqol iyo lixda sano jirta ee white houseka ama aqalka cali dalkan maraykanka looga taliya maalin dhaweed timi boqol iyo lix boqol iyo lix markaan markaan arkay maalin dhaweyd marka sha- telefishinada laga soo bandhigayay iyadoo madaxweyne obama iyo michelle obama la ciyaaraysa waxaa markiiba maskaxdayda isa warata mataqaanaa Hee.
alla maxay adduun usoo joogtay Hay, Laba- haye.
laba duni oo aada u kala fog maxay usoo joogtay mise saddex duni waa malaha haddayba iskasii badnaynba laakiin markaad us- markaad usoo usoo- jeedaa marka waa dad duni aan islahayn waxay usoo joogtay wadankaasoo maaragta aanay wax xuquuqa ku lahayn haye oo iska oo tahay qof la leeyahay haye iyo maantoo meeshii ugu sarreysay dalka looga talinayo haddana ay joogto marka waxay isu qaban la'aaba riyooyinkii berigii iyadoo laga yaabo baska inaan raaci kari jirin marka geerideedu malaha hadda way sugan tahay
farxad aadu badan waxay tiri aad baan weli waqti badan bay tiri baan sugayay Inaan arko.
arko arrintan oo aad arkaysay maalintii dhood farxaddeeda iyo yididilada ka muuqata ayaad ka dareemaysaa hees ay seynab xaaji cali baxsan qaadaa waxay dhihi jirtay ismaaciil oo guushiya barwaaqada gugayga igu simayo kama geeriyoon waa marka ilaahay baa ku simay waxaad moodaa labadaasi inay isleeyihiinba aad iyo aad marka dhinacii heesaha aad iyo aad khadaraan boo nin la yidhaahdo dhalinyaro ah oo Ha.
fanaaninta dhalinyarada ah Ha, iyo hees uu qaado degmo la yidhaahdo ha.
ayaan dhegeystayaasha soo qabanaynaa
dareen caashaqa iyo kalgacayl da'weyn daadihinayo labada cadnimo dareen caashaqa iyo kalgacayl da'weyn daadihinayo daimada kalgacal kala daarino dookhana ka siman daimada kalgacal kala daarino dookhana ka siman duufaan malulo deeqaha jacayl duufaan malulo deeqaha jacayl degdegiyo sifodood umadaadiya umadaadiya daimada kalgacal kala dhaarino dooqana ka siman daimada kalgacal kala dhaarino dooqana ka siman duufaan malulo deeqaha jacayl duufaan malulo deeqaha jacayl degdegiyo sifadoodu umadaadiyaan umadaadiyaan inaguna degmooy dunidaba dhammaan inaguna degmooy degmooy dunidaba dhammaan iska doorane dhane ahaha adna ila dadaal adna ila dadaal inaguna degmooy dunidaba dhammaan inaguna degmooy degmooy dunidaba dhammaan iska doorane adna ila dadaal adna ila dadaal laba daris noqdo dulqaad wada jira iyo dadaal laysku daro daawaystayo laba daris noqdo dulqaad wada jira iyo dadaal laysku daro daawaystayo fiican isdaysta oo cashqigana tugsada dawada kalgacal isdaysta oo cashqigana tugsada durufuma dabcaan caashaqo ku dumo durufuma dabcaan caashaqo ku dumo dugbaa ka hadha durso min abi torso min abi dawada kalgacal isdaysta oo cashqigana tugsada dawada kalgacal isdaysta oo cashqigana tugsada طرف وما دبعان عاشق خدمه طرف وما دبعان عاشق خدمه
heestaas khadar ee, raambo uu qaadayay iyo degmo haddaan intaas kaga nimaadnana haatanna caashay bal maxay noo xiga dhinacii cayaaraha ayaan dhegeystayaasha usoo gudbinaynaa inagoo hees dabacsanna usii raacin doona
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horrayno horyaalada qaaradda yurub ee champions liiga ayaa kulamo xiise badan laga ciyaaray xalay qaaradda yurub iyadoo wareegga lix tobanaad uu weli u socdo naadiga dinom kiyev ayaa gurigeeda ku martigelisay naadiga dalka ingiriiska ka tirsan ee manchester city waxaana loogu awoodroonaaday dinam kev saddex gool gool oo naadiga manchester city ay ku awoodroonaatay saddexda gool waxaa manchester city u kala dhaliyey ciyaaryahanada sergio aguero oo daqiiqadii shan iyo tobnaad goolkii koowaad ku furay ciyaarta waxaase labeeyey daqiiqadii afartanaad david silva oo muddooyinkanba goolkii ugu horreeyey uu dhaliyey waxaase ciyaarta markii ay marayso sagaal iyo konton daqiiqo naadiga kubadda cagta dinamo kiev ee dhalisay goolka qura ee heshay waxaana u dhaliyey ciyaartooygada vitali hase yeeshee sagaashanka daqiiqo markii ay marayso ciyaarta ayaa waxaa goolka saddexaad naadiga manchester city u dhaliyey quusiyena naadiga dinamo kiev ciyaartooyga yaya ture lugta labaad ayaa lagu dheeli doonaa garoonka etihad stadium kooxaha b s v indhohovan ee dalka holland iyo naadiga atletico madrid ee spain ayaa iyaguna kulan xiiso badan ku ciyaaray gegada philips stadium ee dalka holland waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay goolla-aan bareejo eber iyo ebera xaase calaamadda gaduudka ay ka qaatay naadiga b s v indhohovan ciyaartooygooda gaston briero oo laba jaalla qaatay taasoo ka dhigaysa in uu calaamadda gaduudka si toosa u qaato sidoo kale dhegaystayaal waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan yuruba league oo caawa kulmo ay dheeli doonaan hase yeeshee xalay waxaa la ciyaaray braqa iyo sion ayaa laba gool iyo laba gool ku kala baxay kulamada kale ee yuruba league ee caawa dhici doona waxa ay kala yihiin lakamotif moscow ayaa gegadeeda ku martigelin doonta naadiga dalka turkiga ka dhisan ee fenerbaj atletico bilbao iyo makse ayaa dheeli doona sporting c p waxay la ciyaari doontaa naadiga bayan liverkusen oo ay u socdaali doonto kooxda f c krisnader ayaa la ciyaari doonta naadiga spartin braga lazio iyo galatasaray ayaa wada ballansan halka liverpool ay la ciyaari doonto naadiga agsburg rabin weyne waxay la dheeli doontaa naadiga valencia shakhtar duneska ayaa u socdaali doonta shalka ofo f c baselna waxay la dheeli doontaa naadiga st antien f c borto ayaa la ciyaari doonta naadiga brusia dortmund manchester united ayaa la ciyaari doonta naadiga midchiland iyadoo la xasuusto in lugti koowaad manchester united laga soo awoodroonaaday haddase gegadooda old travard ay doonayaan inay ka aarsadaan naadigaasi mold iyo sevilla ayaa dheli doona olombiakos waxay la ciyaari doontaa naadiga anderlekh snabolina waxa ay martigelin doontaa naadiga velareal tottenham hotspur waxa ay martigelin doontaa naadiga fiorentina ee dalka talyaaniga haddaan dhegaystayaal idin duulmarnana warbixinno goosgoos ah antoni conte tababaraha dalka talyaaniga ayaa la hadal hayaa inuu noqdo tababaraha xiga ee naadiga kubadda cagta chelsea marka xilli ciyaareedkan uu dhammaado oo gus hindig hadda si kumeel gaara naadigaas u hayano wakhtigiisa ka dhammaado warar soo baxaya ayaa sheegaya in chelsea ay heshiisyo hordhac ay la gartay antoni conte horena usoo leeliyey kooxda yuventus ee dalka talyaaniga haddase waxa uu ka mid yahay tababarayaasha ugu horreeya naadiga chelsea ay si aadka u doondoonayso tababare khose marinon waxa uu sheegay in xilli wanaagsan uu qaadanayo hadda maadaama uusan koox leelinaynin islamarkaasina warar kale la xiriirinayo kooxaha kale ay yihiin kuwo isagu hab yaraatee aan wax shaqaa ku lahayn oo warbaahintu ay hadal hayso waxa uu tilmaamay in wakhtigiisa ugu wanaagsan hadda uu fasax ku qaadanayo oo uuna shaqola'aan yahay morino ayaa si weyn loola xiriirinaya naadiga manchester united muddooyinkii ugu dambeeyey oo tababare louis van hall oo manchester united hogaamiya natiijooyin aan wanaagsanayn ay naadigu ka haysatay guud ahaanna xubinta cayaaraha halka aynoo joogto nabadgelyo
jamaal axmed cismaan aad ayuu mahadsan yahay xubinta cayaaraha ayuuna la socodsiinayey markana ismaaciil waxaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa hees aad u wanaagsan oo ku luuqayso fanaanada farxiyo fiska
iyo heesta ciirsi waxay gebagaba u tahay idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intayn idaacadda afarta galabnimo ku kulmayno waa caasho cudyanoo ismaaciil xuseen farjare iyo sandheera oo idinkaga tegaya sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.